إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada baay bakool iyo hiiraan kuwaasi oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhalinyaro ayaa ku dhimatay boosaneer kula dumay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cudurka maskaxda naafeeye ee awtonisimka ayaa ku badanaya carruurta soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay xalqada lixaad ee tixanaha bakool oo lagu soo qaatay deegaan caan ah madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in badda soomaaliya ay ku sugan yihiin kun markab oo boobaysa khayraadka ayna jirin cid ay ogolaasho ka haystaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa soo gudbinaya maxamed daahir waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay deegaanka geerille ee duleedka degmada ceeldheer wilaayada galgaduud halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dagaaladaasi oo dhowr jeer la isku soo noqnoqday ayaa lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo ku firxaday dhulka hawdka ah dhimashada ciidamada dowladda federaalka ayaa gaartay soddon iyo lix askari oo kow iyo soddon ka mid ah meydadkooda looga cararay fagaaraha lagu dagaalamay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka ku soo furtay kow iyo soddon qori rasaas iyo saanad ciidan oo laga faramuruujiyey ciidamada dowladda federaalka taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo saaray war qoraal ah oo ay kaga hadleen weerar qorshaysan ee lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo dhaqdhaqaaq ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi weerarka ayaa ka dhacay deegaanka geerin leh ee hoostaga degmada ceeldheer halkaas oo ay cadowga murtadiinta ah ku dhibaataynayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacaya dhulka daaqa ah ay xoolodhaqatadu ku nooshahay dagaal xoogan kadib allah ayaa jabiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii ay markii hore ka soo duulaan tageen ayaa la raaciyey bayaanka weerarkan ayaa qayb ka ah baa la yidhi howlgallo xiriir ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fulinayeen deegaanada dhaca bariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhirifyo u ah ay ka wadeen colaad shahaadola dirirnimo ah oo looga soo horjeedo ku dhaqanka shareecada islaamka allah ayay mahad oo idin u sugnaatay guulayey addoommadiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarana dhexalsiiya cadowga islaamka iyo muslimiinta ayaa la raaciyey bayaanka oo gebagabadii lagu bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee dagaalka galay waxaan bogaadinaynaa geesyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo uu allah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ee allah keliya u sugnaanayso ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada baay bakool iyo hiiraan kuwaasoo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolada baay bakool iyo hiiraan haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka bakool rag hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar saf ballaaran ah waxa ay ku qaadeen saldhigya ciidamada dowladda federaalka oo ku leeyihiin degmada xudur kaas oo ay ka dhasheen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu magacaabo maxamed saney ayaa ku dhintay dagaalka ka dhacay xudur halka sidoo kalena toddoba kale ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka bayna dagaal culus oo shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada xabashada ethoobiya ee ku sugan degmada bardaale ayaa waxaa dagaalkaas ku gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada ethoobiya ayaa ku dhaawacmay dagaalka ka dhacay bardaale halkaas sidoo kalena ciidamada xabashada ethoobiya laga gubay gaari uuraal ah isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xero askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano maayafulka ee magaalada baydhabo dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku weeraray fariisin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen buundada weyn ee magaalada beledweyne ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada beledweyne ayaana qarxaas ku dhaawacmay kaas oo magaciisa lagu soo koobay cabdigashiin dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal ciidamada kenya ku qabsaday gobolkaas weerarkaas oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka fienow ee hoostaga degmada lafey ee ku jira gumaysiga dowladda kenya khasaaraha dhimasho ee ciidamada kenyaatiga ayaana gaaray shan askari oo uu sargaal ku jiro halka dhaawacuna uu yahay ilaa toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhalinyaro ayaa ku dhimatay boosaneer kula soo dumay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan dhalinyaro ayaa ku dhimatay boosaneer kula soo dumay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalintii shalay laba dhalinyaro ah ayaa ku dhimatay mid kalena xanuun xagga maskaxda ah ayuu ka qaaday boosaneer ay qodayeen oo kula soo dumay magaalada beledweyne dhacdadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda kooshin ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun musiibo ayaa meesha ka dhacday adduulaha kuu diidin xaafadda ayaan deganahay nimankan musqushaan bay ka shaqaynayeen musqushaan bay ka shaqaynayeen marka waada la heshiiyey ayagoo marka shaqadii wado oo waxaal wixii ku jira musqusha oo wasaqaha ka soo saaray oo bannaanka u soo saaray ayay maaragtay kuleelka jira awgiis marka ayagoo iskaba bedela mid ka mida waxa ku xirmay naqashka sida maaragtay ha ku sheeg goobjooga inoo sheegay naqashka ku xirmay kii kala ka dabatiga haddana naftigiis naqashka ku xirmay marka musiibadaas meesha ka dhacday allah u naxariisto duulaa kuu diidin musqushna duulaa ku mashquul oo iska buuxsato la xira ayay ahayd marka way ka shaqaynayeen waada la heshii shaqadooday haysteen oo xalaasha ah marka waxaan leenahay allah naxariisto ayagoo marka shaqadii wato marka dhiiqada markay ay soo saareen sida arkaysiin ay bannaanka kusoo wada saareen kulaalka jira awgiis iyo maaragtay iyo culaysaha jira kulaalka jira awgiis ayagoo maaragtay iska bedela maaragtay akusha nibato gala ayaa naqashka ayaa ku xirmay qofee naqash ku xirmayna waa ogaa kartaa culays ka dhaca qofkii kalena hadduu la kuu diyasan waa ka daba tago maaga soo bixi labadoodii halkaas bay ku dhinteen innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadka muruq maalatada ah ee ka shaqaysta godadka oo ay ka mid yihiin boosarneerada ayaa waxaa soo wajahaa mararka qaar in uu ku soo dumo iyagoo uu ku jiro godka waxaana ka dhasha dhimasho iyo dhaawac oo midaan la mid ah cudurka maskaxda naafeeya ee awtoniisamka ayaa ku badanaya caruurta soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka warbixinta warkaasi farxaan cali ayaa soo gudbinaya carruurta ay da'doodu tahay afar jirka ayaa lix iyo tobankiiba la sheegay inuu hal canug qabo cudurkan loo yaqaano awtiisamka sida lagu xusay daraasad dhowaan ka soo baxday gobolka minnesota ee ay soomaalidu ku badan yihiin marka loo fiiriyo daraasaddan carruurta soomaalida ayaa dadka kale uga badan cudurkan iyadoo lagu xusay in shucuubta kale ee gobolka ku nool saddex iyo kontonkii carruur ahba uu cudurkani qabo hal canug tani ayaa welwel ku abuurtay dadka soomaalida ah ee ku nool gobolka minnesota waxaana arrintaasi ka warramay xaashi shaafi oo ka mid ah soomaalida dalkaasi ku nool toban sano ka hor istaadi la sameeyey staidka waxay noqdeen soomaalida lambarka ugu badan ee otisimka ah marka loo eego dadka degan minnesota ahaan middanna runtii waxay nagu noqotay mid tacajub ah annagoo tii horeba daaladhacaynay oo dhibaatada ay nagu haysay familo badan waxaa la helay runtii ilmahooda kuwa afar lahaa saddex ay qabaan kuwa halka qaba oo hadda istaadiga ugu dambeeyey oo wasaaradda caafimaadka ay samaysay lambarka aadu u batay marka taasaa lala yaabaya ethnig ahaan marka loo eego ethniyada degan minnesota oo cadaanka uu ku jiro boqol kiiba boqol laga badan aada nooga badan yaa waxaan ka badanay cudurkan ahaan marka la yidhaha autismka inay soomaalida ka badato marka waa xanuun runtii bulshadeena ay aad aad macnaha uga murugeysan tahay runtii dhib weynana u haysaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa cudurkan awtiisamka ku faafayay gobolka ay soomaalidu degto ee minnesota iyadoo ilaa iyo hadda la garanayn halka uu ka yimid iyo waxa sababay cudurkan marka ay yimaadaan maqaadiirta noocan ah ayaa waxaa looga badbaadaa in loo laabto allah subxaanahu wa tacaala warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay xalqada lixaad ee tixanaha bakool oo lagu soo qaatay deegaan caan ah warkaasi waxaa soo jeedinaya yaasir cabdalla
waa qaybta lixaad ee taxnaha bukool oo ah socdaal shaqo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ku martay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga bukool oo lagu maamulo shareecada islaamka halqadan waxaa lagu soo bandhigay wanaagga iyo kheyrka ka jira deegaanka biyoley oo ah deegaan caan ah oo hoostaga magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga bokool si lamid ah deegaanadii aan socdaalka ku marnay halkan waxaa ka jira horumaro ballaaran oo lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana muuqaalka lagu arkayaa jawi xasiloon ee ay ku jiraan dadka halkan ku nool deegaanka waxa uu leeyahay suuq ay dadku isugu yimaadaan toddobaadkiiba maalinta jimcaha kaasoo loogu yimaado dhul fog waxaana uu qof weliba keensadaa badeecada uu heysto si macaashiyo faa'iido uga raadiyo mid ka mid ah ganacsatada deegaanka biyoley ayaa ka sheekeeyey nabadda iyo wanaagga ka jira deegaankooda amniga eed aan sugni alaabtuntan markiinu masaajidkan baananta taalle kugtabaan ma may buaha malgaalo hati kudaan teleesku taalaas wolosku kutabe alxamdulilah eedalinkafayliya amniga maasha allaahu deegaanka biyoley marka dib loo raaco taariikhda soomaalida wuxuu ka mid yahay goobaha ku caanbaxay waxa allah casa wajal la caragelinaya waxaa halkan sanad waliba lagu dhigi jiray siyaar iyadoo la baryayo dad waa hore geeriyooday mid ka mid ah odayaasha xilligaasi goobjoogga ahaa wakhti xaadirkana allah uu fahamsiiyey halista ficladii halkan lagu samaynayay ayaa ka sheekeeyey waxay dadku samayn jireen
amarkoob irinka badado irin faydheebe la hele dogdar la siyaarade iringa la gooriye bunga la dube suura la kariye ambuuli la kariye miiran naskuwe awayow yadhere may kala jare sheekhunu walayo haddii ilaahay karaala nagad walla araa wali lihigade sharad walla araa wali lihigade sharad qabrokii sheekeeranga lahta tarige meela lakiire may laleyaasha wasoo owlaada waaye owlaad ilaahuna si aragta haddii ilaahay karaala nagad meegantaawa ka jarna adin adi waa adika tuugo ilaahaynin tuug intii nuusa owlaad kaalna inkastoo biyole ay kala mid tahay dhaqanka ka hor imaanaya shareecada islaamka inta badan gobolada iyo deegaanada soomaalida haddana dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa gebi ahaanba zuulay muuqaaladaas dadkuna waxay yihiin kuwo allah ku xiran towxiidkana aada u bartay biyoley ayaa waxaa ka furan madaaris iyo goobo waxbarasho oo lagu barto diinta islaamka jiilka yar ee soo karaya ayaana ah jiil lagu anqariyay towxiidka marka bidhaantooda aragtana waa kuwo farxadgelinaya qofka muslimka ah booqashada biyole ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ku tagtay ayaa ahaa gunaanadka taxniyi bokol ee maalmihii tegay baahisay alfurqaan waxaana noo ballannaa muuqaalo kale oo ka xiiso badan kuwan iyo wakhtiga ay ku soo aadaan inshaa allah
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud ayaa sheegay in badda soomaaliya ay ku sugan yihiin kun markab oo boobaysa kheyraadka ayna jirin cid ay ogolaasho ka haystaan tafaasiisha warkaasi maxamed sheekh ayaa ka waramaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka oo goob madal ah oo ay goobjoog ahaayeen xubno xilalka haya dowladda uu hogaamiyo iyo kuwo horey xilal laga soo qabtay ayaa shaaca ka qaaday hadal in badan bulshada iyo warbaahinta ka hindhasaabayeen laakiin ay ka warhaayeen dadka aqliga u saaxiibka ah ee la socda waaqeeca iyo hagaardaamada lagu hayo badda soomaaliya kaas oo ah in badda soomaaliya ay joogaan kumanaan markaab oo dhammaantood u tafxiidinaya xaalufinta iyo ciribtirka ay ku hayaan khayraadka oo allah ku manaystay dadka soomaaliyeed kuwaasoo sida la rabay aysan uga faa'iidaysan khayraadka ku jira badda bulshada soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in maraakiibta badda soomaaliya isku garbinaysa ay tirada badan mid ka mid ahna ogolaasho aysan ka haysan dowladda uu hogaamiyo isagoona ummadda ku beer la xawsaday in khayraadka ay daabulanayaan maraakiibta aysan ku soo celinin dalka sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka kun markab oo jallaabanaysa in ay badda soomaaliya ku jiraan siisanka xilliga kalluumaysiga marka la gaaro fact waay eedayn ma aha caalamkaa og oo kamarkhaati ka ah hal ka midana aanu soomaaliya ogolaanshiya ka haysan hal ka mida dhaqaalahaas meesha uu ka daldalanaya khayraadkaas soomaaliya wax yaroo ka mid aanu kusoo celinay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dowladaha caalamka ugu baaqay in mar kale ay diyaar u yihiin oo ay durbaanka u garaacayaan in khayraadka dalka lala wadaago oo la xaalufey aysan dhib ahayn sidoo kalena caalamka ugu baaqayaan in dowlad kasta oo doonaysa inay ilaaliso badda soomaaliya ay u ogolaanayaan inay daabusho khayraadka badda ay soo dhoweynayaan miinis kasta iyo cid kasta oo caalamka ka tirsan oo inta badanada nala ilaaliso waxa laga helayana nala qaybsato diyaar u ah ayaan soo dhoweynaynaa waana ka shaqaynay waana haynaa khayraadka dalkan uu leeyahay in nalala wadaago dhibkuma qabno in nalala wadaago dhibkuma qabno maadaama uu dhaqaalo annagu aanan haysanin oo u baahan yahay in lagu maalgeliyo khayraadkaas si uu u soo baxo maadaama aqoon annaga naga maqan oo u baahan yahay si oo looga faa'iidaa waa ogolaanaynaa in nalala lahaadaan ogolaanaynaa intii suurtagal ah maslaxaddeenna waa ilaalinaynaa waana soo xifdinaynaa laakiin dadka daneeyayaasha ana masaalixdooda waa ilaalinaynaa maslaxadahaas isku xirmay si ay u soo saa- si u noqdaan kuwo laga faa'iido hadalkan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka markhaati kacaya sida ay u haraashayaan beriga iyo badda soomaaliya gaar ahaan khayraadka baddeena dhex eegaagaya kaasoo ay ku baratamayaan ama ay ku loolamayaan dowlado kala luuqadi oo kala midib ah kuwaasoo aysan lahayn xukuumad la xisaabtanta ama ka celisa khayraadka ummadda soomaaliyeed marar badan dadka yar ee isku howlay inay badda ka jilaabtaan lagu tijaabiyey hubka waxgumaada iyo rasaas culus oo ka dhacda maraakiibta iyo duumaamka ajaaniibta ee sida sharci darada ah u kalluumaysto badda soomaaliya warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa